ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa maanta la wareegay gacan ku-haynta garoonka diyaaradaha ee belidogle ee gobolka shabeellada hoose ciidankan ayaa shalay qabsaday degmada walnaweyn oo ka mid ah degmooyinka gacanta ugu jirta ururka al-shabaab waxayna saaka gudaha u galeen garoonka diyaaradaha ee belidogle iyagoon wax iska caabina la kulmin guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi ayaa v o eda u sheegay in ciidankan ay belidogle kadib usii dhaqaaqi doonaan wadada tegta dhinaca magaalada baydhabo ee gobolka baay hadda waxaan kaala hadlay aan dhex taaganayay garoonkii ciidamada cirka soomaaliyeed ee beledogle garoonkaasi hadda wuxuu noqday saldhigii ugu weyn ciidamada amisom ee koonfurta soomaaliya ciidamada amisom keliya ma aha waa ciidamada xooga dalka soomaaliyeedna waa la jiraan ciidankaasi kuma hakanayaan beledogle keliya waxay u socdaan deegaanada kala duwan runtii jidka isku xira waxay rabaan inay furaan gobolka baydhaba magaalada baydhaba iyo maxaan ku rahay gobolka shabeelle hoose ayay u socdaan
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda ah ugu kici timay dalka yuganda si uu halkaasi uga qaybgalo munaasabadda konton guurada ka soo wareegatay xorriyadda dalkaasi madaxweyne xasan ayaa ka hor inta uusan ka ambabixin magaalada muqdisho waxa uu xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu horkacayo xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka oo maanta muqdisho booqday warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay tan iyo intii loo doortay xilka madaxtinimada dalka waxa uu maanta safar ugu ambabaxay magaalada kambaala ee waddanka yuganda madaxweynaha ayaa ka hor inta aanu ka ambabixin magaalada muqdisho hadal kooban oo uu saxaafadda ku siiyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde waxa uu kaga warbixiyey ujeeddada safarkiisa waxaan u baxayaa safarkayga ugu horreeyey oo dalka dibaddiisa aan u baxo waxaan ka qayb gelayaa sanad guuridii kontonaad ee maxaan ku dhahaa xorriyaddii yuganda oo igu marti qaaday madaxweynaha dalka yuganda yuweri museveni halkaas oo ay dabcan ka soo qayb geli doonaan madax badan oo adduunka ka kala socota waxaan halkaas kula kulmi doonaa madax ka tirsan qaaradda afrika iyo caalamka intaba waxaan la ballansanahay madaxweyne kibaki oo aan meesha isku arki doonno haddii alla yidhaah waxaa kaloo sidoo kale aan la ballansanahay madaxweyne mursi masar iyo wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka talyaaniga booqashadeenu intaasay ku eg tahay ujeeddadeeduna waa intaas haddii alla yidhaahdo sida ugu dhaqsiya badanna dalkaan ugu soo noqon doonnaa oo howlab aad u badan oo aniga atenshinkayga ama taxadirkayga u baahan ay ka jiraan dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada muqdisho kulan kula yeeshay xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka igmaaludiin ixsaan oogle waxaana ay labada dhinac ka wada hadleen arrimo u badan isbeddelka cusub ee dhinaca siyaasadda ay soomaaliya ku tallaabsatay iyo sidii ay arrintaasi gacan uga geysan lahayd ururka iskaashiga islaamka waxaana markii uu kulankaasi soo idlaaday qaybaha kala duwan ee warbaahinta la hadlay igmaaludiin ixsaan oogle xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka
cooperating with Somali for uh, last seven, eight years with the transitional government.
Waxaan Soomaaliya wada shaqayn la lahayn ilaa iyo toddoba ama siddeeddii sane ee ugu dambaysay gaar ahaan dowladdii ku-meel gaarka ahayd iyo hannaanka caalamiga ah i o c waxay mas-uuliyad weyn ku leedahay caalamka iyadoo matalaysa muslimiinta waxaan rabnaa inaan taageerno wejiga cusub ee xasiloonida ee bilowday kadib doorashadii madaxweynaha marka laga soo tago kulankan uu madaxweynuhu la yeeshay xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka ayaa dhanka kale waxaa jira kulan ay xalay magaalada muqdisho ku yeesheen saddexda mas-uul ee ugu sarraysa dalka iyo xubno ka tirsan baarlamanka soomaaliya kulankaasi oo ahaa miday isku baranayeen madaxda ugu sarraysa dalka iyo xildhibaanada cusub ee baarlamanka ayaa looga hadlay ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub iyo qodobo kale xasan kaafi qoyste v o a muqdisho